Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ruux kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii dib u heshiin loogu samayn lahaa bulshada gobolka Gado si meesha looga saaro caqabadaha ragaadiyey horumarka gobolkaasi madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta gobolka gado inay ka shaqeeyaan sidii bulshada la isugu keeni lahaa islamarkaana aysan jirin cid si gaar ah loo bartilmaameedsanayo arrinta gobolka gado muhiim bay noo tahay gado waa jubbaland ma doonayno inaan qofna lagu xadgudbo siyaasiyan iyo dhaqan iyo shacab midna qofnaba in xadgudub lagu sameeyo waxaan rajaynaynaa wixii tegey wuu tegey waxyaalo badan oo siyaasaddu ay keento oo laga shaqaynaya baa jira maamul horena kuma noqonayo ku dambana kuma noqonayo waxaan rabaa dadka gobolka gado waa dad walaalo ah reer jubbalandna mas-uuliyadda naga saaran tahay dibdhac badan ay asbaab siyaasadeed u keentay intaasi inay kaga filaato wixii dhibaataa ay soo gaadhi lahayd waxaan rabnaa dadka in la isu wada geeyo heshiisiin loo sameeyo qofka dhaqankaa dhaqanka lagu tixgeliyo ka maamulkaa maamul lagu tixgeliyo odayga odaynimadiisa lagu tixgeliyo culimada lagu tixgeliyo kuwa maanta joogee maamullada maamul gobol baan magacownay waxaan rabnaa in la isugu yidhaahdo mas-uuliyiintu ay wada tagaan dadkaa qof kastoo qof wax ka tabanaya iyo wixii xal ee siyaasad u baahan kulligood in la xalliyo waxaan rabnaa kuwa maamullada ee maanta gobolka joogaay qof walba isaga oo jooga mas-uuliyaddeeda inuu qaato qof annagu maanta aan xumaanu qabnaana ma jiro qof aan wax ka sheegaynaana ma jiro qof jawaabka noogu jiroon leenahay kanaan kan ku bedelanaynaana ma jire waxaan rabnaa dadku inay wada noolaadaan walaalo ahaadaan mas-uuliyadda qof walba wuu iman wuuna ka tegayaa laakiin kuwa jooga maanta cudurka kama qabno cuqdadna kama qabno mas-uuliyaddaa tegi doonta manaha tegaya wasiiradaa tegaya madaxweyne ku-xigeen baa tegaya xildhibaanaha tegaya waxaan rabnaa dadkaas wax kasta oo la isugu soo jiidi karo oo gobolkaasi takhallufka ku dhacay caqabadaha ku yimid waxuuna mudnayn inuu uga hadho wax badanoo loo qaban lahaa inay meesha ka baxdo